أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الثامن والأربعون عشر كي أفرتن إسديدات أو من مختصر أبو شجاع كتابك أبو شجاع min fiqi limaam shaafici calayhi raxmat ullaahi raxmata waasica yatacallaq fi maa laa yasihu nikaahu ilaa bih mayba geeka sharka ka hariirehe wal on ansahaana nikaax ilaa haddii sheyga la hela maahina laantiis nikaaxga ban ansaana sida shuruudi iyo arkaanu nikaax shuruudu nikaax oo kale nikaaxa maylaya shuruuda ley arkaana ley arkaanu nikaax nikaha arkaantiis waa shan waaye nikaha arkaantiis shan waaye shanta rugna lamarkow siigadaya rugna ah siiga siiga may la reeyahe ini qofka yacni zawajtuka wa unkixuka an la er waaye siiga waaye fulanata bintu fulan mehersheeni kadaa kadaa qabilta nikaha qabiltu yan ijaab i gabula lere siigada qofka walakii hiraw sheekh tan eraw ijaaba lere qabulkan aqbalo lanka walalik hirawnis ogolaa siiga lere siigada rugna min arkaani nikaax waaye may baan rugni ahaa zawjka i zawjada lamada layski hiraw yoon rugnow haddii naagna injarna nana injarna wala nikaahaw ma jar yani tiirirka tiirkuma dee naagda inanka waaye way waaha kan afaraad wili waay wili wili lan wilaayo leh oo wilaayada dhiibaw oo dadeed maw nikaahgaas ina jar waaye kan shanaad lamadi markaat waaye lama qofood inay markaato naqdaan waaye nikaah markaata lama ansahaw nikaah mayan ansaha anaha siiga laantiya ma ansahaw siigada luga alcarabiya ni haata iyo ini ajami haatoba ka ansahaas laakiin waa ini kulli shay haato waaye lafdu nikaax lafdu zawaaj waltusaw ini haat macnashee waa ini haat waay luga alcarabiya haddii sharti ma ah laakiin luga alcarabiya waltusaw labadii lafdo sariihigaha ini haat ansahaas markan arkaantiya intaas waay siigada iyo zawjada naagta iyo zawjka ninka iyo weligii oo wala yani idinka dhiibaay iyo lamadii markaatada shantaas may la ree arkaano nikaahee la ree oo arkaanu nikaah kadib ma jarta shuruudaa jarta shuruuda markan tan oo eri waaye sheekha ka cabiri waaye sheekh shuruud i nikaax oo marna isdhexgalaya marna shal shal shal baxaayaan saas waaye marka ma erey musanifka abu shujaac ee kitaabka ee abu shujaac sheekh kitaabka leh calayhi raxmat ullaahi raxmat alabraar alqaadi abu shujaac alasfahaniy qaadagaas asfahaniga oo mashhuurka ah ee magaashayna macruufka ah yacni sheekha magaashay yani si horey bun ahaan sheegni axmed yaa la ree magaashay calamka ah isinshii calamka ah ee abu shujaac axmed bin alxusein bin axmed alasfahaniy raximahu llahu tacaala abu shujaac waa koonfurtiis abu shujaac waa kuniyadiis waaye axmed ibn lxusein ibni axmed may baliya walaa yasixu caqdu nikaaxi ilaa biwaliyin washaahidee cadlin walaa yasixu ma ansahaw caqdu nikaaxi nikaaxi cagdiyay ma ansahaw ilaa biwaliyin weli la hel maayina washaahideey cadlin lama qofood markaatee oo cadcaadilina la hel maahina nikaaxasi kale maka ansahawaar washaahideey cadlin cadaaladii lamidee shahaad waay shaahidey cadlin dawey cadli minkum qur-aankana saasa liimaaha liqowlihi sala allah alay wasalam naba golshee daliilin ee laa nikaaxa nikaaha ma jarmaan ma ansaw ilaa biweliyin weli la hel maahin oo gibirti walaalika meheriya welisha ee washaahidey cadlin lama qofoodo markaata cadaalin ee la helma wamaa kaana min nikaaxin wali nikaaha ahaado calaa kayri daalika arrintaas keershe laka nikaax fa huwa baatilunkii baatile waa eri rasuulka sala allah alay wasalam rawaahu ibnu xibbaan ibnu xibaan yaa weriyey kun lama boqol afartan iyo todoba waqaala meere laa yasihu fii dikri shaahideyni gayruhu lamada markaata laa yasihu ma ansahu fii dikri shaahideyni gayruhu rawaahu abu daawuud abu daawuud may weriyey itirmidi an abi muusa alcashari radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay meerhay laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaax majar ilaa weli maahin وروى الدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج المرأة المرأة قبر قبر مقوريا سمعنا لأنك ولقى أني مقل هذا واي تاسا شرط معنا شرط ولا تزوج نفسها قبر قبر كل ولم بولايدي ما انت صارت ولم من نقد كرت يانا نفتي ولم من نس نقد كرت markan mar walidaalika markan weli lambaahnyi wakunaa naquulu allatii tusawiju nafsaha hiya zaniya maya saas waay ar waxyaabahaas oo dhan marka sharciga saas waay sharciga saasu meelka oo waxyaabo kale ka sheega wal arga laakiin shaaficiyada si xoogga leeyahay oo shardiidii saas waay markuu nikaah ma ansahaw ilaa wile oo aad iyo iyo oo wilaayadiisii sasahan dhiibaw idin shay la helay iyo lamla markaata la hela maasiigana la hela zooj iyo zawjo ismehersidaana la helo waay nikaha saasaa ka ansaxe walaa yasihu nikaahu nikaahi ma ansa cagdu nikaahi nikaahi cagd shay ma ansaha maana mihiri maaw ilaa biwiliyin wili wujuud shay maayo washaahide cadlin lama qofooda markaate cadlin maahine ويفتقر الولي ولي ما انباه ذا وشاهدان لما شاهد ما انباه ذا أنا إلى ستة شرائط شرطيال اللي انباهين weliga shuruuda la shardiya qofka weliga nagda kor qofka markaata nikaha ku markaata nagda koro nafsihi shuruuda la shardiya shuruudana may waha li shart ini lug oofsad waay lanka markaatada am lanka weliga al islaamu islaamnimo la shardiya wal buluugu baalagnimo la shardiya wal caqlu caqli la shardiya wal xurriyat wal shardiya wal dhukurat wal shardiya wal cadaalat wal shardiya لتنشي لشرطيه ما إلا شرطيه إسلام من لشرطيه لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض والمؤمنون nimankii mu'miniinta ahaayey migilka ahaay walmu'minaatu gabroogii mu'minaadka ahaay bacduhum birshoa owliyaau bacdin birsho kaliya wileen eyngaar ilaahay markuusaas daraadiye ini qofka wilaayada gabarta wilaayadii lahaadaa muslimada ee usuun muslim haada shardi waay taas sharduu washahaadatu wilaayatun waay shahaadadan yaana wilaayuhu weligana wilaayo waay falaa tuqbalu shahaadatu hayri lmuslimi cala lmuslim qof oo musin ahayna la musin ee markaati magnagda koro wal buluugu baalignimo la shardiya ini baalig iyaan shardu qof baalig an haynayn shahaadadiis ma ansahaas wilaayadiisna ma ansahaas welina ma nagda koro wal caqlu caqli la shardiya qof majnuun eh weli ma nagda koro markaatana ma nagda koro nikaax wal xurriyatu xurnimo la shardiya qol odo qof odoon eh oo la leey milka eh usuun kadaalika wadhukuuratu dhukuurnimo la shardiya magilnimo la shardiya qof bilaan ee wilaaye ma yacni markaata ma nagda nagada korta nikaamuka markaata nagada korta embonhayna welina mag nagada korta nikaaha wilaayada magala leh wal cadaalatu cadaalil shardiyee lanka weliga ni caadil ay lanka markaatada nagdaa ni caadil ay isuuna shardi waay shuruudadeeda yaa la shardiye waay taasna shardi waay wal cadaalatu cadaalan wal shardiye waay cadaalil shardiye cadaalil qowlihii sala allah alay wasalam goolsheeya daliilan ah ilaa nikaaha nikaah ma jar ilaa biwaliyin weli maahin weligaas oo murshidin oo rashiid ah murshid maylika jeedahin oo rashiid ah washaahidee cadlin lama qofood oo cadaalad ee markaatidii oo maahin rawa shaaficiyu raximahu llahu tacaala fi musnadi waqaala alimaamu axmed inahu asaxu shay imaamu axmed meerhay shayga anka hoog badan oo anka asaxa badan waayo oo filbaabiha aroori saas waay marka intaas daraadiye weliga maylin shardiyay ini ini muslim ay ini baalig ay ini cagle ay cagliley ini xur ay ini dhukuur ay magel ay qofka wilaayada lahaadow ini cadaalad ay oo caadil ee faasig ahayn taaraku salaad ahayn khamran dhammaan la muslim ee toosan oo mustaqiim ee daahir shay ini ay waay kadalika markaati qofka markaati nagadaon saasaa la shardiye ilaa annahu لا يفتقر نكاح الذمية إلى الإسلام آه إلى إسلام إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد لكن جبرت اللي مهريا وجبر أهل كتاب الذمة هديئته oo dowlal islaamiya dhatiaka noolo cagad cagdudimika la nool hadii ate wiilashee ni muslimkaada shardame wiilashe wiliga oye wiliyaw yeena kan oo dimidii ee kaasa wiliye muslim inihaad malan shardiyaw haddii gebirlamehriyaw gebir odoome ee taan sayidkii gebirtilahayo wilaayadii leemaha sayidsi ini aadalhaada shardame ilen walaalika mehriyaw wilaayadii oo milkiga aw faasignawal milkii korma anishaasaas إلا أنه لكن أنه لا يفتقر من باهضا نكاه الأمية ذمية جبرتي ذمية هايتي أهل كتاب هايتي وعقد ذمي المسلمين تكلا نول هايتي نكاهشة إلى إسلام الولي ولش ولغ إسلام نمديس من باهضا نكاهشة وإني ولش مسلم هذا koo dhimi ah wili anagada kor walaa nikaahul amati oo doomayti nikaahasheena min baahdaw ilaa cadaalati sayidi sayidkeeni caadilhaad hooba gabirtilna kaaha odoome eeta milka elte wa owlal wulaati wulaadi kanka wulaayada dadka le kanka dhawo anka owliyaysan al abu ab waay huma aljaddu aboogi waay abul abi aawka aawshay ee huma al akhu walaalki waay lil abi aawka iwal ummi aadana ah lanka oo gabirti yacni walaalka oo aadi aawka le gabirta uma alakhu walaal waay liabi lilabi oo aawkaleyla gabirta uma markaas bacdishe ibnulakhi walaalki ibnishay waay lilabi walummi aawi ah le eh uma ibnulakhi walaalki unogshay waay lilabi aawka le eh uma alcamu edeer waay uma bnuhu waay calaa haada tartiibi tartiibtantan ee korsha oo ahaadeen wilaayada dadka le qaraabada oo gabirta wilaayadii leh inshal hormaraayaan oo inshal owliyeysiyin yanin sheegohay sil inshal lahada wilaayada gabirti markakooda wilaayadii ay le aawshee le aawka iyo dhali oo iyo dhali hoob rooga wilaayadii lankalema le aawshee le mayha kahigay thumal jaddu abulabi obooga hoob aawki luwaay gabirta aawka iyo dhali hoob luwaay obooshe oo aawshee aawshee dhali obooshe aawshe dhali ogaaw abulabi saas waay kan aawka dhalay jihada aawka obooga koowaad amba obooga lamaad hooba waa sidadii luwaay usuhakigaa min jihatil yani asli saas waay aawka wilaayadi le hoob luwaayan obooshe le hoob luwaay obooshe kale intii asal birooga farac wilaayadi ma lahaada koro haddii markuun asalkii luwaay aawkin luwaay obana luwaay oo min jihatil ab eh wilaayadi ma in guuraase walaalshe oo gabirtila dhaladay aadi aawka le eh haddii luwaay walaal aadi aawkale walaalshe aawkale ow haddii luwaay wilaayada ma anguuraase walaalshe oo ibnul akha anguuraas ibnul akh eediya an atwaay yeeda eedin ee walaalshe onogi dhali oo aadi aawkana lahay aawshay aadi aawka iska haayan kaas waay sida aawshayba kan aawteedii ooba kan oo aadi aawka an hormaraay ibnul akhana kan ibnul akha aadi aawka aawshay lahaaye hormare haddii ibnulakh oo aawki aad lahaay luwaay ibnulakh oo liab ah oo aawka lahaay yaa yaa haddana meheriye markaas kuduba maylan baxay edeerkama daasakoye ibnulakh oo liabaweena haddii luwaay ibnulakh oo liab ana luwaay uma alcamu edeera wilaayada inguuraas marka edeer edeer gabirtun edeershe wilaayada lahaada edeer oo aawshay aadi aawka le ah haddii edeer aawshe aadi aawka le lawaayo edeer aawshe aawka le eh haddii lawaayo edeer edeer edeershe onogi dhali oo aawshe aadi aawka lahaay haddii lawaayo edeershe aawshe aawki aada lahaay onogi dhali edeershe oo aawshe aawka lahaay onogshay wilaayo saasaan guuraas alaa haadaa tartiibi tartiibtantan korshee ahaatay wilaayada wilaayada markuun dadka ahlu wilaayada oo gabro wilaayadii oo le saasa in iska higaayaan faidaa cudimat ilcasabaatu casabaadkii dhon hadii la waayo qaraabadii nasabka hadii la waayo falmowlaa wilaayadii mayn guuraase sayidkii aan guuraas almuctigu walhahurooy haddii sayid gibirti gibir horlahalahaadii ete lankiye hahurooy iyo wilaayada guuraas uma yacni figulka diibkaa sidii sheegay laakiin qof la leeya hata ma jiro uma casabaatuhu haddii markin sayidkii walhurooy la waayo sayidkii walahurooy dadkii casabadiisa ay usu dhahala fadi wilaayada hanhiga iyo hatan wilaayada inguuraas uma alxaakimu haddii qaraabatasabatu nasab la waayo casabatul muctigna la waayo sayidkii casabadiisna la waayo markaas xaakimka magaalada iyo ka noola gabirta lanka xaakimka ka qaadiga iyo gabirta wilaayadii lahaadee liqowlihi sala allahu alai wasalam naba goolshee daliilan ah fasultaanu sultaankii nabaga meeray xaakimkii waliyun man naag wiilashee weerhi laa waliya lahu lang wili an lahayn usu wili an eh lang hoobu asabatu nasab luhay asabatul muctigna luhay wilaayada gibti saddexaad suldaanka lahaaday rawaahu abu daawud abu daawuda wiri xadiidkaas afar kun sideetan isidde xadiidka ee abu daawud yaa sunani abi daawud ha aroori watirmidiyu kun boqol ilama waqayrihimaa naciishata ee laku yidhi radia allaahu canha alikraad lahaada marka wilaayada saasahnin shaldadseeniskiga wa owlal wulaati wulaadi kan nka horeeyo oo owlanka ameey alabu aawaay uma aljaddu oboogi waaye abulabi aawka aawshee obooga uma alakhu walaalki waaye gebirta la dhaladay lilabi walummi aadii aawkana leeh akhu shaqiiq waay uma madaas bacdishee alakhu walaal waay lilabi gebirta aawka leeh uma markaas bacdishee ibnulakhi walaalkii onogsheeya kooya lilabi walummi aadii aawka leeh gebirta uma ibnulakhi walaalkii onogsheeyu lilabi aawka la-e gebirta uma alcamu edeerkii oo liabaweenkahaayo edeerkii liabkahay uma ibnuhu ibnulcami edeerki ibnishee liabaweenkahay uma ibnulcami oo liab e waay calaa haada tartiibi tartiibtantan e korshee iyo nikaahi ahaadi markun saasa an dareeraas waay nikaax calaa haada tartiibi fayuqadamu ibnu lcami shaqiiq calaa ibnu lcami lilabi calaa hada tartiib saasa an dareeraas walaayadii saaso uma markaas bacdishii haddii casabatu nasab luwaay falmowlaa yani faidaa cudimat ilcasabaat casabiyaadka nasabka hadii luwaay falmowlaa sayidkii waa almuctigu oo hurooyay uma casabaatuhu casabaatu lmuctigi kii wala hurooy casabadiis waay uma alxaakimu xaakimkii waay xaakimkii oo walaayada lahay walaa yajuusu ma banaan an yusarixa bikhitbati muctadatin gebro doonaste la doonadaw gebro ee shukaansa la shukaansadaw adabiyaadshee sharciga yakin sheego ay haddina min min anaaxiyati alfiqhi alfiqh alislaami way waa wal isu sheegaan mal arga wal kasi ay daaye haddii gebirta goroobka ah haddii gabir la hafuray ama laku dhumaday ciddo ka jarta haddii ad yee oo ciddadii ka dhaha jarta inse toosa inta lansaada lafdo sariixa ka guur sidee leer ciddadii dhatiya ma banaan ma yeelay sharciga ilaahay gabirtun hata in la meheriy sharciga ma ogola walidaalika guur toose mal in sheego kor sarbeeb sarbeeb wal anka sheego korta laakiin qur-aanka diidi ma yeelay haddii haddii bilaan waayo mayl ku yaabe inay erta hoob iyo jeelata qofkun cidaday gotay dhamaata inay erto meerna fadna ku kooyta oo sharci darro ku dhiidaya la diiday sharciga saas daraadiye gabar cidda ka jarta markii laku shukaansawsa toos ee guurkaa fadee male rekor wayajuusu may banaana an yucarida an yucarada in lan sarbeebo lahaa khidbada doonase laakiinse sarbeebe walanka sheego koro wayankiha hana kaasad reed bacda inqidaa ciddatiha ciddatulmar'ati naagda ciddadii markii godo kudubna usuna kaasad laakiin ise oo sarbeebe gabir guraxlee ee waata ad oo kale mal aragaw saas oo kale guurka wal oo inay isu fadaw nag waan wal kale lanku fadaan ihtimaalaw ka fadeen ihtimaalaas sa kaleen ihtimaalaas khidaabe kale khidaaba kor markii ciddadii gotoon hodhow madanka fadee roose toos anka sheegada dhii kort laakiin gabir cidda ka jarda sharciga may diiday inay sa toos lanshu kaansado ka guursidee leer mal ogol ligowli tacaala ilaahay golshee daliilanga ilaahay meerhay suurat lbaqara walaa junaaha dembe ma ahaana calaykum korkiin fii maaga fiishay maka demba osan caradatum sarbeebtaan bihi maaga min khidbati nisaa'i haweenkii doonastii oo ah ose sarbeebe lafdee ilaahay dembe masiinka goraw oo aknantum fii anfusikum ama naftiin isinka qarsataan calima allaahu ilaahay may ogaaday may ogyaa annakum isinse tadkuruunahunna gebro ni hasuusdaasanahu saasoo jeeladaasan walaakin laa tuwaaciduuhunna ilaahay meeray ininyaboo hodenankala ballanteen siran nikaah ilaa an taquulu qowlan haddiisan goolasaan maqoolkaasoo macruufan oo macruufe oo kasaayo kheer eh walaa taczimu nin gaysadeen cugdatan nikaaxi nikaaxi cagadshey xataa yabluga alkitaabu ajalahu kitaabka muddadiis intii ku diraw ciddadii alla ka jar macnaha ini waa ini sarbeeb wal sarbeeb wal ogoli laakiin tooska guursida gabir oo ciddo ka jarta ma la eri karo saas ma la eri karo waaye may waaha siran laa tacuduuhuna binikaaxi khafiyatan qowlan macruufan muwaafiqan lisharci wahuwa tacriid waaye haddii oon isin nikaaxga satoose laakiin tacriil isarbee wal ogey nikaaxgiin gesed sidiisba kitaabka ilaa cididii ku gohaas gabirtimaana mal guursada kora shukaansa saraaxad eh oo kafaani ka guurseen male record rawaahu muslim imaam muslim ma weri xadiidka kun afar boqol iyo sideetan waaye ana faatimata binti gaysin faatimata binti gays dallaqaha zawjuha zoodkeediya furi fabata dalaaqaha dalaaqsheeni gooyay baa-insa baa-inaya ka furi faqaala laha nabiyu sala allah alay wasalam af ilaahay mayan aray gabarti faatimatu binti qays fa idaa halalti haddii aad halaal naagto macnaa cidadaa goota fa adiniinii ha ii ogaysay ciddadii aantia dhammaaytay ii ogaysay arrin nabiga sala allah alay wasalam fabita dalaaqaha dalaqa halaathan yacni facalimiinii ii ogaysay saasayr walidaalika marka gebro markii ciddo ka jaraan ciddada dhatiya oo ka jaraan shukaansa saraaxad eh oo cad khiyaarmiinta iyo malku la horseeri kor laakiinse sarbeebe wala laha hadal kor walaa yajuusu ma banaan an yusarixa shaqsiga inin idaayo bikhidbati muctadati naag cidda tirsadaasa doonasti inuusi caddeey walaa yajuusu may banaana ayuu cardida ani sarbeebo lahaa bintada wayankiha haa nakaasadi reed bacda inqidaa'i ciddatiha ciddadii madigota kadib wanisaau naagogi alaa darbayni laba nooc korshoo ahaadeen naago lama qiibooda in shalba hayag naago goroobka eh thayibaatun kuwa goroob eh iwa abakaarin kuwa bikriyaale macnaha gabir goroob eh guurha marti i gabir ibidshee guurhan marni gabro lamadaasaa in shalbahaan falbikru gabirta bikaarada ee horlahan guursina yajuusu may banaana lilabi waljaddi aawkii oboogi ijbaaruhaa cala nikaahi nikaahaga ninka ijbaaranka khasabaanga shariga yaan ogolay haddii maslahaan aragaan wathayibu naagdo goroobkee laa yajuusu taswiijuhaa guuriyooshe ma banaan ilaa bacda buluuqiha markii baalogda bacdishe maahin wa idniha bacda idniha idinshe bacdishe maahin naagda goroobka naago goroobka ah gebro walaayadii oo laleey lama inshal bahayaan gabir goroob ah iyo gabir bikaare gabirda haddii bikaare gabirta haddii ata obooshay awshe ma in banaanah dadki walaayadii lahay ini biduuni idni hag yani ijbaaran walan aan ogolayn ka daraan sharciga aan banaanta in kasto faylati gabirta in la talada sababta sharciga maslahada saasan ka dhisaawna ma etaa gabirtun maadaama qof yar ata hadda maslahadeen eedan inshal fahmaana wali maslahadee idantiya ka jarta aawkii yani waalad sheeya eedankase saas daraadiya markun wilaayadii inti dhiibaan biduuni idniha ya guuriyi koraan macnaga saaso yalanka ma heri karo maadaama bikre ata guur hor hangmarna laakiin tan guurka hamartay goroobka eh mal guuri koro ilaa yo o baalogtim horta ini baalogduway horta baalogduwa yo o yani ambaalogna maaba mal guuri koro mawale idinga lukufade idingna la ambaalogna idin shay idin shay muctabar mee ini baalogdo hadan madi baalogdo kudub hartagi yalaka daraw idinta oo ogola hal iyo meheriyo ertuwaay saasu saas leelika guuri koro waay saas leelika guuri koro sakala maka banaan sharciga ilaahay binasi lqur'aani maybo ah rawaahu muslim imaam muslim may weriyey xadiid nambar shay kun afar boqol labaatan iyo kow an ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allah alay wasalam qaal nabiga ilaahay meere athayibu naagda goroobka axaqu binafsiha nafti yeeda ka xag le waay rimin waliyiha wilisha iyaku ka xagna ma badanta weliga iyo yeeda nafti xagka le yeeda ikhtiyaarka koowaad yeeda leh walbikru bikaarada maha tusta'maru walku idin weydiiyey wa idnuhaa sumaatuha idinsheena sumaatuha aamusowsha waay bikrigana idin alwarsade idinsheena haddii aamusto sara hataa aamus hore yani aamus walan bandhikeelan kuwankii daraan ogaa lere hooba aamus bis aawshay aadiye aawshe iyo obooshe hor kuma heriye wa fii riwaayatin wa idnuhaa sukuutuha idinsheena aamusnaantiya waa iri rasuulka sala allah alay slam bikaarada aayow qofkankii dare haddii leere oo markaasireed aamusta maha aamusnaanta baa idin ah athayibu allatii sabaga laakiin qofku walaagas weelaw eeyu aawkiyo dhali hoob iyo roog amba oboogi oo aawshe dhali hoob roog waay allatii sabaqa laha zawaaju axaqu binafsiha ay owla bilciraabi can raqabatiha yeeda idaaysadaas ow rafdiha hartaga ogolo amba ma ogol yeeda iraastan goroobke gabirtana maaha war la talladee waalidshee la talladee sharciga tahigeliye laakiin mishwar mishwaradii in la talladooshe mulzim ah laazim ah waay laazim ah mulzim ah amba naanye sharciga inaysa ijibaare oo way waa languuri maslaha ahaantiiyo hoob laku fiiriyo yana dantiya ka jarta waay weliga amba naanyina aayu lankasta ma ah aawshe iyo obooshe waay aawshe iyo iyo obooshe lanki markaas aawshe iyo obooshe waay ya amba naanyi إجبارها البكر على النكاح واي إن وجدت شروط الإجبار لكن ما- ما جرت شروط شروط الإجبار لها جرت شروط الإجبار ما يبغى إيه، شروط الإجبار بكون الزوجة غير موضوعة قبرت إني بكرة أتواي إيه، وهواي والد كان إني قبرت والكفية مصلحة دي كجرت إني سك مهر يا واي والمصلحة دي أن كجرت هو كمهر يا وما إجبار كر yacni ijibaarka shuruudidiisa may kuma daha gabirto horta inay bikre ta horay hartan marna Ee, lamo waa inay gabirto maslaxadii ka jarta walaalka iyo lika ijibaaro hay saas waay mehersheena meher macruuf ee ho mehru mithlka beledka oo kale in laka guuri waxyaabaha shuruudaas shuruudul ijibaara la reey markii la helo kadib ya bikriga yacni in la ijibaaro sharciga yaa aan ogoli Ee, waana mushaawari yani waana la talada la taladoosheena markuu waajib ma aha hooba aamusta yacni wilaayadii hor ku dhiibi kor waay faslun hada kan fasulunki walshal biya waaye Mhm. fasalkan kan en may baan fasal iyaha في محرمات النكاح وهيابها النكاح لكو حرمش او محرمات النكاح قبرو لنقول سيذكر المحرمات كالنكاح شو اي مجلك انيس قبضان يميل لك شو في الامور المثبتة للخيار اي امور تخيار يعني قف بني ادم كجورك اس جور سيدي خيار شي ناس اني لاحد الزوجين كوشو خيار شي ناس اني نكاح اسكو فسخ ارموغاس يميل لك شيغان والمحرمات ناغوغي لحرمي بالنص النص قرآن لك حرمي أربعة عشرة طمن إيه أفر جبروت يا شرع إلهي محرمات كتلما محرمات ميلك ويدي نكاح شو ما أنساه إن الجورسيون حرام خور والجورسيون لرو نكاح شو ما أنساه تمي أفرت ما يوا طلب النصب كأه إيه طلب أو أو مساهرة ده شيء كوكويان واي أربعة عشرة سبع من النصب يا كوكو بالنصب بسبب النصب يا كوكويان طلب النصب سبتيسا كويان وهن سبعة أيو الأم آدي واي وين علت هاب سرهيتو لانكون آديس آدي آدي آدي أصلكا واي والبنت بنت واي تي آد دل جبرتا دل وإن سفلتا بهوسيتو جبرتا جبرتي جبرتي كل واي والأخت ولا لا واي أو آدكي لالتي أوكي آدكي لم أوكي لم آدكي لا والخالة أحير واي أو آدا لالتي والعمة إد إددا واي أم بإن هذا وبنت الأخ ولا لك أو آدكي لالتي جبرتي دل واي وبنت الأخت ولا لا آدكي لالتي جبرتي واي oo aada abtan ete may waa todobo waay todobadaas may mayba ka haram nagdeen nasabka sabtiisa ka haram nagdeen todoba nasabka ka haram nagdeen waa ithnaani laman biridaaci nuugsan sabtiya ka haram nagdeen laman alumu lmurdicatu aadi walnuujidi iyo walukhtu walaali min aridaaci nuugsantay shay ahaati waay aadi aada ka nuujide naas iyo aada nuugdi maka dhalna laakiin adoo aanan baahanta lamasana ku yarta ya ana naas iyo nuugdi iyo walaali oo ridaacaga oo oo- iyo gabartii aada naaska aada nuugdiyeena nuugde ukhtu ridaace todoba lama hoblaka dara mayska in eh, ma iska nagadaayana sideed sagaalo wa arbacun bilmusaahara afarna maybaka kooyaan musaaharada saabtiya ka haram nagdaayan afarna musaahara saabtiya ka hor tumi afar waay tumi afar waay umu zawjati habartaada qabta aadiye والربيبة جبرت يعني حبرت هذا جورستي جبرتي دل إذا دخل الأم بالأم هذه هذه هذا أنقل موت هذا الدخول وزوجة الأب أو ك أو- أو- وزوجة الأب مهم. awk naagdis awki adka dhalin haas yey wa zawjatu libni igaarka gabartiis wa waaxidatu min jihati ljamci toon haliin toon may kukooyaase ha jamciga heshee wahiya ukhtu zawjati gabarta adag qabta walaaliya yaan xaaramo yaa i walaaliya mal kulmi karo yacni markun tumi afar saasa ka sheeni kubadinyi laag tumi afar todoba nasabka ah ilaa ma uusa ridaagigtii naas iyo aada nuugdi i- gabir- habarta aada naas iyo nuugdi gabirtiya dhali oo walaalay oo higa nuugsanto walaalkiinka ah todoba lama hooblaka dara sagaalo maylaka darey afar ulo musaahare laka taree tuma isaduu maylaka darey to o kulunka diidaas sidii kale abadan taxriim abadii ma aha laakiin in lala kulmayo diidaas yaan in lala kulmayo ma ate gibirta adag qabta iyo walaaliya is dhaladeen hal mar misla guursada korto laakiin hooba tan aad madaas qabta koo bata meelo ku bata tan kale madaas guursada korto waa amba furta imkoo dhamati ee, guursada korto saa sharciga ilaahay atoman iyo afartaas ee, may la reeyahe muxaramaada la ree nakaahasho ma banaan qur-aankan ilaahay may ka sheegay xurimat calaykum umahaatukum qur-aanka tan ka sheega waay ilaahay qur-aanka walbadanka sheega ilaahay meerhay hurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu lakhi wa banaatu lukhti وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قرآن كاس إلهي سبحانه وتعالى ساسان إداي مركن laakiin hadda tuma itooda markii leey todobada nasabka xaar oo sida aada todobada nasab wal sheegay aadi adka dhali aadi aadi aadi kala halay lere gabirti ada dhali lama maha walow haba hoosayto gabirti gabirti gabirti walaalii adkii la dhalatay aawkii aada iyo aawkii aada walikii lahaato ahyarta inaada gabirti lankii walaalkahay gabirti dhalead edeerin at walaala gabirti oo aad abtan at wayhaabahaas todoba waay todobadaas nasabku todobadan todoba lamad enamay ku koyaan usa hata lama laynin sheegahay matanaga abushujaaga laakiin ridaacgana todobo yaxrumu biridaaci maa yaxrumu binasabi nabaga saaseer sal alla alay sl ridaacaga waa lin nasabka xaramiye xaramee usuun todobo waay todobadan hata sheegna oo kale may weelay islaanti adka nuujidi aadaw may waaha gabartii ada naas isnuugdeen walaalaw may waaha gabartii oo walaalkii gabartiye dhaloona gabarti walaala gabartiyew magilka hay naasa kiila noogi gabarti isu dhalo way edeeraan ad haakada sida waay lanka oo aanadan oo may waa adan nuugdi lankii sabab agnagadey islaanta adan wantiye nuugdi oo hartashahay gabartii la dhalati inakin at todoba waay todoba nasabku koyaas iyo todobka ridaaca ku koyaas tumay afar afar musaahare afarta musaahare sodonnimadii iyo sideednimadii sheekuwaas islaanta adag qabta caadiye oo sododa ah ee guursheema kiin banaan may waaha gabarta islaanta adag qabta onogdi dhali hob adag islaanta ad dukhul wala gabartiya dhalay lankalaha ku dhali rabiibi leere oo adag koriyaas aawka may waaha habarta aawka qaba oo eedida inaada ah oo qur-aanka sida ilaahay ka sheegay subxaana watacaala qur-aanka ilaahay may karay xurmatu zawjati labi biqowlihi tacaala walaa tankixu guursateen arimaa nakaha aabaakum aawayaalkii walina kaaseen oo min nisaai haweenka kumade marka waxyaabahaas yoona afar afartaas yani islaantaada qabta aadiye islaantaada qabta gabirti dhali oo lankalaha ku dhali aawka yani may wahaas yey oo aad aad inaada e iyo ariiki ada dhali gabirti qaba afartun afartun may koyaan musaahari ka kooyaan musaahare ka koyan afar musaahare ka koyti todoba nasab ka koyti todoba ridaac ka koyti mayska iyo marlama todoba tumi afar afar kale ka dar tumi isiyeed waayo too oo jamcadiida soo jartiyeen oo jamco daraadiye gabirtaada qabta oo xaaska ah iyo walaaliya inihi nakaada ka kulmi tumi isiyeed tumi isagaal waayo tumi isagaalkaas ya may nagdaayanaha muxaramaad minan nikaah yaa lare maal guursida kor maal guursida kor waayo walmuxaramaatu gabroogi la xaramay binasi nasi qur'aan laga haramay oo qur-aanka ilaahay laga haramay min suurati nisaa may waaha arbaca cashara tumi afar waay oo nasab saabtiisa sabcun todoba binasabi bisabi nasabya ka xaaram nagdaayan wahuna sabcida alummu aadi waay wayna cala taaba sarayto walbintu gabirti waay oo ada dhali wain safalad haba hoosayto gabirta gabirtiyo gabirtiyo kale haba ahaato walukhtu walaalikii dhalati waay walkhaalatu axyar waay walcamatu in waay wabintulakhi walaalkii gabirtiis wabintulukhti walaala gabirtiya way adabtan et wa ithnaani lama biridaaci nuugsanto saabtiya ka haram nagdaan yoo nakaasho الأم آذي واي المرضعة أو نوجدي ناسك والأخت ولا لواي أو من الرضاع نوكسنته شيء ولا الكينك أي ناسك هذا نوجدي يا نوجدي وأربع أفر بالمساهرة بسبب المساهرة الصد نما سابتيه يا كهارم نقدان أم الزوجة نقدا قبت آذية والربيبة gabarti rabiibada haytay dhabta aad haka korti waay idaa dakhala bilummi ummida haddii aad dukhulo shaqsiga oo macnaa galmoodo aadiya iyo galma dhatiin marta waay wa zawjatu labi aawki haasye waay aawki adka dhali naagdi usa qaba wa zawjatu libni ariika naagdi usa qaba waay wa waaxidatun haliinto min jihati ljamci kulmiyowka jihadii yaka haram nagdaas walma la kulmi karo wa hiya waaxidadaas ukhtu zawjati naagda adag qabta walaaliye waay naagdada qabta walaaliye may la kulmi kor ilaahay qur-aanka mayka sheegay diidi wa an tajmacuu ilaahay maysiin ku harmay inay kulmiidaan bayna alukhtayni lama gabrood isa dhaladeen ilaa maa qada salafa walay hormaray ziminkii jaahilida isin suu bideen maahin wayaa harum ma xaaram naqdanay min aridaaci min ridaagi higiis maa yaxrum min annasabi nasabka heshay walay ka haaram ahaadee ka haaram ahaadee ridaaga heshayni may ka haaram ahaaday والعدل وللنصب كشيب كهارم هذا رضا هشين كهارم نقده والنصب تضبي كهارم نقداس رضا تضبي كهارم نقداس رواه البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول ميري إن الرضاعة نوكسنت تحرم حرماس ما يحرم من الولادة wilaadada waa dhalmada waa laka haramaayo nasabla ka haramaaya ridaacgana ka haramaaday ina ridaacata taxarumu ama tuxarimu haramaase maa yaxrumu wali harmaaye min alwilaadati wafii riwaayatin cinda albukhaari wa muslim can ibni cabaasin radi allaahu canhuma qaala qaala nabiyu sala allah alay wasalama fii binti hamza hamza ibni cabdilmualib gibir dhali yaa meeray nabaga laa taxilu lii min halaal ahaadaas edeershaya dhalay mabeela isu edeershaya halimatu sacdi asinuugan yacni naas ya asinuugan yaxrum min aridaaci may ka haram ahaadee maa yaxrum min annasabi hiya bintu akhi min aridaacati walaalkay gabirtiis waay o ridaa edeershay walaalnan haay mabeela naasa isinuugan alere wallahu subxaana wa tacaala calam in sha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu